Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayay madaxda Arab Digital Company oo ah shirkad ka shaqeysa horumarinta iyo dhismaha dekedaha. Wafdiga ayaa waxaa aqalka madaxtooyada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ku qaabilay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulkaasi Axmed Maxamed Xuseen. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyay safarka wafdiga iyo sidoo kale qorshayaasha lagu dhisayo dekeda Baraawe.
mayba baydhabo hadeeray wafdi heer sare eh u hogaamiyayeen madaxda shirkadda arab digital company oo fadhisayay kuwait iyo masar oo geeka baydhabahani booqdi wafdiga oo la kulmeen shirno la qaadleen madaxweynaha iyo qaar ku mid ah golaha wasiirada iyo ganacsatada reer koonfur galbeed yaa ujeedadii waliba haytay sidii la hormarin lahay ama la dhisan lahay dekedda degmada baraawe ama caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baraawe oo run ahaantii deked istraatiiji ah muhiimna ee maylaraay isku socodka iyo dhaqaalaha maylaraay dalka guud ahaan muhiim nagada doonta hadii lahay er ujeedadii oo waliba haytay inay dekedaas la dhisa oo maalgashi la kasuubiye boqolkiiba boqolna iyo maalgeliyan marka discussion far badan la kusuubi wadahadalana ku gali wali rajeyna inay oo maalmaha taa socda hadii lahay er go-aanlaha ku saaran doona dowladda go-aanha ku saaran doonta baahidii unoo ogna dekedaas siya muhiimka reer koonfur galbeed oo ilaa iyo hadii deked shaqeeyaasan haysana iyo mayba rajeyna insha allahu inay dekedaas iyo helaan shaqo abuur fara badan laku hela maylaraay dhaqaalaha iyo guud ahaan amnigii naftarshaba inay oo kuran qaadan doonto insha allahu yaa rajeeyaana wafdiga isfahan iyo maylaraay yaa ka dhammaysadeen dowladda koonfur galbeed maalmaha taa socdan wala rajeyna in shaqada la gudagala oo hoolii horeyna socda dekeda baraawona dhismasha mardhow la bilaabo doono insha allah saas oo kale weliba kooyi doone bilaha taa socota wafdi kale oo heer sare ah oo shirkadaas dadkanka sare madaxdii ayaa wadanka diiri doonaan wali la dhamaystiro doone heshiiska iyo walilakeliya la dhamaystiro doona mardhowna insha allah waliba rajey doona dekeda baraawo inay la dhisa oo reer koonfur galbeedna barwaaqo iyo amni iyo nabad iyo walkasta insha allahu yaa maylaraayaa rajeyana wabdikadaasna dhas insha allahu asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu